Cool. I'm Nikki Strong. This is VOA 1 The Hits.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin sabti ah lixda bisha maarj ee sanadka labada kun iyo koob iyo labaatanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah xuseen bare aadan qodobada aan idinku hayno barnaamijka waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aan ku eegi doonno dood ku saabsan xal u helidda dhibaatooyin la xidhiira afduubal sheegay in dhallinyarada loogu geysto degmada matabaan ee gobolka hiiraan waxaa ka dhacday in la afduubto dhallinyaradii usoo bixi lahayd oo jiilkiisoo kacayay waxaa ka dhacday in dadkii wadada marayay oo masaafurka ahay la qabsado waxaa ka jirta dhibaato aad iyo aad iyo aad u fara badan waxaan jeclaan lahayn in dhibaatadaas cid kasta oo wax ka bedeli karta inay wax ka bedesho hadday dhallinyarada tahay hadday aqoon-yahanada tahay hadday culimmada tahay heesaha aad barnaamijka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah
bilcidii adduunkaay haweenbuqo radoodaay bilcidii adduunkaay haweenbuqo radoodaay anoo beerka kaa raba ilaahi admi ku jecel
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse intaas oo dhan waxaa ka soo horeeya warkii caalamka baadiriga ugu caansan madhabka kaatoliga ee diinta kiristaanka bob francis ayaa isaga oo ku sugan magaalada baqdaad ee caasimadda dalka ciraaq ugu baaqay beesha caalamka inay kaalin wanaagsan ka qaataan nabadeynta ciraaq iyo guud ahaan bariga dhexe bob francis oo khudbad ka jeedaya xarunta madaxtooyada ciraaq ayaa sheegay in xiisadaha ka taagan dunidu ay u baahan yihiin xal wax looga qaban karo isu dheelitirnaan la-aanta qaramada saboolka ah iyo kuwa hodanka ah waxa uu sidoo kale ku baaqay in hubka la iska dhigo oo dhammaan madiimaha kala duwan la siiyo fursad ay ku wada noolaadaan warbixin qiimayn ah oo ka soo baxday taliska ciidamada maraykanka u qaabilsan afrika ee africom ayaa faahfaahin ka bixisay weerarada ay ciidanka maraykanku ka fuliyeen qaaradda afrika iyo tirada khasaaraha ee soo gaadhay dadka rayidka ah ee lasoo sheegay sidaa lagu faahfaahiyey warbixintan u dambeysay ee qiimaynta khasaaraha rayidka oo ku ekayd koob iyo soddonkii disembar labadikuniyolabaatankii taliska ciidanka maraykanka ee afrika ma helin warbixinno cusub oo ku saabsan khasaaraha dadka rayidka ah wuxuuna xiray laba ka mid ah saddex kiis oo furnaa warbixintan ayaa noqonaysa tii afraad ee qiimaynta khasaaraha rayidka tan iyo markii taliska maraykanka ee afrika uu bilaabay sii deynta warbixinada bishii abriil ee labadikuniyoabaatankii taasoo qayb ka ahayd ballanqaadka ku saabsan kordhinta daahfurnaanta iyo isla xisaabtanka
aan intaasi ku dhaafno warkii dunida halkaad nagala socotaanna waa v o a haatanna ku soo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada waxaa magaalada matabaan ee gobolka hiiraan noogu soo diyaariyey waryaheena xuseen xasan dhaqane
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeena madasha dhallinyarada dhallinyarada gobolka hiiraan ayaa bilihii dhowaa waxay dhibaato nolol iyo mid mustaqbalba ay kala kulmayeen falal isugu jira dil iyo afduub ka bilowday waddada dheer ee isku xirta gobollada dhexe barnaamijka madasha dhallinyarada oo toddobaadkan idinkaga imanaya degmada matabaan ee gobolka hiiraan ayaa waxaanu kusoo qaadan doonaa saameynta dhallinyarada ay ku reebtay falalka afduubka iyo madax furashada ee dhowaan ka bilowday barnaamijka waxaa igu marti ah dhallinyarada kale ah axmed daahir dhagacadde xuseen maxamed salaad iyo maxamed kadawa xirsi oo dhammaantood ka mid ah dhallinyarada degmada matabaan axmed daahir dhagacadde ayaa marka hore mikrofoonka kusoo dhaweynaya
waa mahadsantahay xuseen xasan dhaqane waana kaaga mahad celinaa fursadan aada siisay dhalinyarada reer matabaan gobolka hiiraan arrinkaani wuxuu dhalinyarta ku yeeshay saameyn aada u xun ayuu ku yeeshay waxaa meesha ka baxay isku socodka dhalinyarta meesha ka baxay waxaa meesha ka baxay dadkii safarida ah ee wadada mari jiray ayaa sidoo kale ayagana meesha ka baxay dhalinyarta waxaa dareemaysa waa dadka ugu badan oo nolosha la harjitama oo ninka la yidhaha xilligan adduunka uu curdan u yahay raba inay ninka la yidhaha meel walba shaqa ka raadi karaan meel walba ay tegi karaan deegaanada iskaga dhex gudbi karaan haddii markaa deegaanka uu noqdo kuwa aan la iskaga gudbi karin oo qofka cabsi iyo uu ku soconayo waxaa imaanaysa qofka noloshiisii inay meesha ka baxdo wuxuu u nuglaanaya qofkii in maaragtay uu noloshiis maarey waayo waxaa ugu dambeyn ka dhalinaysa qofka in maaragtay waxyaabo badan uusan ku talagal iyo dhibaatooyin badan inay ka dhashanaya imaan karta arrinkaas marka arrin aad dhalinyarta u saameeyey uu noqday dhibaato badan ay kasoo gaartay hadafka iyo ujeedooyinka ay lahaayeenna wax badan maaragtay uu qalbi jab iyo dhismaral uu ku keenay oo waxaa weeyaan hamigooda hoos u dhiga ayuu noqday xuseen maxamed salaad waxaa waaye dhalinyarta soomaaliyeed maantay dhib badanay ku jirtaa waxaa waaye dabkaa lagu shitay qolo walba oo danleeyana waxawaaye dabkii ku shidatay run ahaantii barnaamijka ka soo cusboonaaday isheeg laamiga andheer oo isku xira cuntabaan iyo isheeg beledweyne waa arin aada u foolxun waxawaaye arin ugub wahoo maaragtay dadkii in laga ganacsado ay timid oo maantay wax soco kara iyo wax isku dhex soco kara midna aan la arag waxawaaye waa la safri jiray beledweynea la tegi jiray muntamaana la imaan jiray waa laga gudbi jiray dadku waa isku dhex soco jiray darawaliintii waa dhalinyaro haddii ilaah ku ruwan yahay kuwa wax baranaya amase hay-adaha ka shaqeeya waa dhalinyaro marka arinta maanta nagu soo cusboonaatay waxaa u arkaa arin aad iyo aada u foolxun oo dhallinyaradu ay maaragtay kulamo waaweyn ay ka samaysan doonto lagana hadli doono waxaan ugu baaqaa dhallinyarada reer hiiraan inay arintaas maaragtay isheeg iskaga yimaadaan ka wada hadlaan ka wada munaashaqoodaan dadka dulanka kuwadoo danaha siyaasadeed ka dheh leh oo maaragtay isku wada ayagana ay dhinac ka istaagaan iskana wareejiyaan insha allah aad
kadaw waa mahadsantahay xuseen xasan dhaqane deegaanka aan kasoo jeedno ee degmada matabaan waxaa ka jira dhibaato aad iyo aad u fara badan dhibaatadaas oo saameyday isdhexgalka bulshada dhallinyarada iyo cid walba ee deegaankaas ku nool waxaa ka dhacday in la afduubto dhallinyaradii usoo bixi laheed oo jiilkiisoo kacayay in la duubto in la afduubto waxaa ka dhacday in dadkii wadada marayay oo masaafurka ahay la qabsado waxaa ka jirta dhibaato aad iyo aad iyo aad u fara badan waxaan jeclaan lahayn in dhibaatadaas cid kasta oo wax ka bedeli karta inay wax ka bedesho hadday dhallinyarada tahay hadday aqoon-yahanada tahay hadday culimada tahay waxaan jeclaan lahayn arrintaas sidii looga hortegi karo in looga hortago waxaan soo dhoweynaynaa cid walba oo arrintaas inay ka hortagto u diyaarsan annaguna waxaan diyaar u nahay wax allaala wixii aan awoodno inaan ka qabanno waa mahadsantahay axmed daahir marka la fiiriyo ficiladan waa kuwo ku cusub deegaanka maxaa la dhihi karaa ma fikir ka yimid dadka deegaanka mise waa wax meelo kale laga soo minguuriya
arrinkan horta ma ahan arin soomaalida dhaqankeeda ahay waa arin ugub ah oo geyga soomaaliyeed ku cusub waxaa jira duruuf guud oo soomaaliya ka jirtay oo isdil iyo dhaca iyo waxyaaba badan oo khribaada way jiri jireen laakiin arrinkan ah in qof inta la afduubto dushiisa la iibsado lacag lagu gato wax nagu cusub waa wax maarata soomaaliya geyga hadda kor aan uga dhicin waa arin aan isleeyahay markii noogu horreedo maqalna dad la kala iibsanay waxay ahayd arrinkii burcadbadeeda oo aan maqli jirna dadka maarata cadaanka iyo waxoogaas la kala iibsan jiray laakiin qof soomaali ah eeanta qof soomaaliya qabsaday oo meel uu ku xirtay uu leeyahay intaasoo lacagan ka raba madax furasho ah oo wax nagu cusub waa fal aada u fool xun waa fal runtii maaragtay laga naxo lagana xumaado hore waxaa dadka ugu dhibanaayeen dilka iyo dhaca iyo waxyaabaha noocaas aada loogu nuglay loogu dhibanaay arrinkan arrin kale wuxuu nuunoday u gubaho runtii aada loogu dhibtooda ayuu noqday arrinkan haddii aan si dhibliya loo fiiriyo waxaad moodaa saameynta uga badan inay keenayso duruufaha amni oo deegaanka ka jira iyo inaysan jirin mas-uuliyaddii guud oo looga baahnay amnigii ama maamulaadka looga baahnay waxaa sii arrinkaas sii fogeynaya ama garab sii siinaya qofka dembiilaha ah oo falka geysta haddii uusan helin ciqaab u dhiganta dembiga uu sameeyey waxaa dhacaysa inuu qofkii kusii dhiirado in wixii mar labaad uu sameeyo ama waxaaba dhacaysa qof kaloo mooryahan inuu ku daysado oo arinkii arrin lamida amaba kasii xun inuu sameeyaa dhacaysa taas ayaa marka waxay keenaysaa arrinkii inuu hore usii socdo uusan istaagin
waa mahadsan tahay axmed xuseen marka la fiiriyo ficiladan oo deegaanka ku cusub ma la dhihi karaa waa kuwa dana siyaasadeed ama arrimo kale laga leeyahay aada iyo aad aada iyo aad maanta deegaanka waxa u badan oo ka dhacaba waa arin siyaasadeed wax laga leeyahay waaye waa waxa la raba dadka in lagu kala fogeysiiyo waxawaaye run ahaantii waxa la aragoo la maqan la waaye in dad dan oo bini aadanah oo islaamah ta laqaqabto la xexirto la yidhaahdo maanta xoolaan ka rabnaa madax furasho ah sidii arintii libiya ka taagnayadoo kale wax la yaab la waayo waa dalkaadii dalkiioo lasii kala ardayaha la burburina run ahaantii waa aaday u falxuntaha sida anuu qaba
maxamed kadar maxaa ku dari lahayd waxaan ku dari lahaa in maamulada iyo waxgaradka iyo cid kasta ay kusaysa arrintaas inay hel iska saaraan sidii looga hortegi lahaa dad muslim ah oo ehela oo walaala in la gata ama la xirto ama la dhibaateeyo
axmed daahir maxaa lagu tilmaami karaa marka la fiiriyo ficilka dilka oo qofka la dilayo iyo in la afduubto keebaa dhibaata deegaanka ku noqon kara
run ahaantii markii la fiiriyo ficilka midna waa mid dadka ku cusub dhegahooda midna waa mid soo jireena waxaad moodaa xumaantu hadday soo laalaabato oo dadka in badan lagu soo celceli marka hadday caadil noqotay aad moodaa dembi la galo oo ka weyn qof biniaadan oo muslima in la dilo inuu jiro ma u maraynayo shirkiga markii laga reebo dembiga uga weyn dhiig in la daadiyo waa dembi aada u foolxun waxaad se moodaa soomaalida dhexdeeda dilkii so u socda u socda u socda inuu noqdo dembi maaragtay in badan dhegahooda oo maqli jiray laakiin falkan ah afduubka waa kii horoo jiray oo dilka ah oo midka lagu sii daray waana dhibaato maarata runtii hor leh oo aada u soo baxday markii dhinac laga fiiriyo qofkii in la dilo oo qortiisii la gooyo iyo in qofkii nafsadiisa sayratuha ku badbaadi oo maarata u helo inuu sii noolaado mar qaar waxaad isleedahay qofka inaan la dilin maslaxad baa ku jirta laakiin haddana markaad fiirisay falkan xun oo kuwii hore laxalila'ay oo soomaalida ku dhibtootay oo dhaca lahay oo dilka lahay oo boobka lahay oo dhibaatooyinka ahay mid cusub oo aan ka jiri jirno kusoo biiro markii la fiiriyo waxaad moodaa mushkilo soo korortay inuu yahay laakiin ma u malaynayo inuu jiro dembi ka foolxun qof muslim ah oo la dilo qurtiisa lega dhiiggiisa la daadiyo dembi ka foolxun inuu jiro ma u malaynayo waa mahadsan tahay xuseen hay
waxaa waaye horta inkastay labaduba ay wada xun yihiin oo maantay in qof la dilo ama ama la afduubo ay wax aada u xun yihiin aniga waxaa aaminsanahay midda hadda taageeraba aada u dara maxaa yeelay dadkii ganacsiyaaba laga dhex furtaba dadkii in dadkii maaragtay sheeg soomaaliyadoo meel walba iskala kala gooshi jiray maaragtay la afduubto oo maaragtay lacag laga qaato tii hore waa ka darantaha tii hore aan la yaabanayn laakiinse midaan mid weyn oo nagu soo kororta waay labadaba inaan ka bixi doono rajeyayda waxaa waaye aniga waxaan aaminsanahay qaabkan horta sida aan ogdhahayba adiga wax dad iska mooryaanahoo duurka iskaga jiraa bilaabay marka waxaa waaye aniga arrin siyaasadeed may ma dhihi karo laakiinse wax maaragtay ay bilaabeen waayo dadka dadka iska moriyaata jidka iskaga jira duurgalka dadka ahaa bilaabay marka waa ka waaraynaa inay barnaamijka ka taqlusaan insha allah okay haye kadaw
waxaan dhihi lahaa arrintaas waa arrin aada u foolxun qofka biniaadamka dembiga ogala shirkiga u weyn waxaa ku xiga qof muslim ah oo dhiiggiisa la daadiyo waa arrin aada u foolxun haddana markii la ismarmar dhigo dilka iyo afduubka waa laba dhibaato laakiin mid waa qabno wiligana waa nagu soo socotay waxay nagu noqotay midaanu mid la yaaba waxaan ku maqli jirna libiya meel dad laleeyahay magefi oo dadka inta meel ku xirtaan lacag ka qaata waxaan u aragnaa arrin cusub oo hadda deegaankii iyo dadkii kusoo korortay waxaan leenahay marka cid kasta oo arrintaas ku howlan ha ka waantoobin ilahina ha ka baqaan asalaamu calaykum
axmed maxaa is leedahay kaalinta dhallinyarada waxay ka qaban karaan dhibaatooyinka noocaas oo kale ah oo deegaankooda ka dhacaya dhibaatana ku ah noloshoodii iyo mustaqbalkoodii maxay dhallinyaradu ka qaban karaan
runaantii waa maadsan tahay xuseen xasan dhaqan mar badan kuu mahad celina adiga iyo v o a idaacadda v o a fursaddan aadna siiseen dhallinyarta arrinkan waxaan isleeyahay dowrkooda ugu muhiimsan waa inay sameeyaan isdhexgal waa inay sameeyaan wacyigelin waa inay ogaadaan qofka dhallinyarta inuu yahay sida xaabada dabka inta loo saarto markii danta lagaleeya laga dhammaysto ama loo duugo ama dambase ay u dhammaato qofka marka dhalinyarta waxaad moodaa waayahan dambe dhibka asaga uga horeeya qofka ku dhibaatoona waa asaga qofka dhimanaya waa asaga qofka waxaa weeyaan aakhiriya adduun inta waxaa dantiisa meeshaas ay ka baxaysaa waa asaga dhallinyartu marka inay barnaamijkaas ka waantoobaan inay wacyigelin ay sameeyaan in ay urur aan loo abaabulo in kala xirnaantan qoqobka ah aan wax macnaa aan lahayn ay iskaga gudbaan oo ay caqabadaas ay ka gudbaan inay isdhexgal in la sameeyo in la helo ururo bulsho oo waxaa weeyaan deegaanada maaragtay kala duwan gobolkan hiiraan kasoo jeeda oo wada shaqeeya oo isku xiran oo wax ay ka wada shaqeeyahayaan iyo isku sheegayaan ay noqdaan wax reality oo hudhow maaragtay la dhaqangeliyo una helaan taakulo dhinaca amni ah oo waxaa u fududaynaysa in maarata dhallinyartaasi mabaadi'da iyo afkaarta ku jirta si dhaba inay soo bandhigi karaan waxaa laga yaabaa in badan dhallinyartu inaysa ayaga wax isku qabin kuwa magaalada joogaahi waagi hore waxaan waxay ka jiri jireen dhulka miyiga ah oo dadka xoola daaqatada ah dhulka iyo daaqa isku dagaali jiray ahaayeen laakiin caqabadan dambe hadda soo korortay oo waxa weeyaan kusoo korortay deegaanadan matabaan iyo maxaas deegaanada hoos yimaada in badanoo kamid waxaan isleeyahay waxaa sababay maamul la-aanta ka jirta degmada matabaan oo in badan soo jiitamaysay oo waxa weeyaan ay keentay meesha inaan la kala lahayn wadada oo waxay lahaa jir dad ilaaliya oo iyadoo miyiga iyo duurka dhibaato badan ay ka jirto ayaa waxaa laga yaabi jiray in magaalooyinka laysku gudbo laysdhex maro ganacsiga uu furan yahay baabuurta ay socoto iibka iyo magaalada iyo nolosheeda caadi inay taa dhici jirtay hadda laakiin wixii dhammaan waxaa isku xiray maadaama la waayay maamulka dadka u dhexeeyey oo asagu sida cadaalada ah inuu qof walba waxa weeyaan ou safareyda iyo dadka musaafurka jidka ay maran u fuday jir maadaama meesha uu ka baxay taasa waxay keentay inay u nugulaadaan dhibaato walba iyo barobalin walba meesha inuu ka dhaco waxaa marka islaahi ka dhalinyaro ahaan in horta la helo dembiilaha qofkii qaba lahay in la helo waa muhiim dhallinyartana caqabadan isku xirnaanshaha ah oo amni oysa isugu gudbi karin in ay helaan fursad ay isugu gudbaan isku wacyigelin waa muhiim isleeyahay waa mahadsan tahay axmed xuseen marka la fiiriyo dhallinyarada dhibaatada ku dhacday wax kaalina ma ku leeyihiin sidii dhibaatadaasi looga hortegi lahaa ama wax looga qaban lahaa haa way ku leeyihiin waxaa waaye dhallinyaradu run ahaantii dhallinyartii laftigeediia waxay sameeyeen qolo walbaa meela biiris aniga marka waxaa dhihi lahaa dhalinyaro inta kasoo laabato qolo meel kasta inay meel biiriso inta isku timaado oo isla xiriirto oo isla hadasho wixii wanaagga ah dhallinyaradu ha garab istaagto nin walba oo waxaa dhibkan wada nin dhallinyaraha ula dhashay isagoo ha soo qabto gacanta ha soo qabto ha ka waaniyo waxaan ka dhex baxa yidhaahdo ayaguna maamulaadka meesha ka jira ayagoo khilaaf iyo waxba raadin maamulaadka meesha ka jira wanaagga wada ha garab istaageen amniga ha garab istaageen sidaasaa looga bixi karaa aaminsanaano
kadaba maxaa ku dari lahayd waxaan ku dari lahaa waxaa dhibaatada waxaa ugu badan ee keena caqabada keenta waxaa weeye maamul la-aanta deegaanka ka jirta dhibaato fara badan a aada usoo laalaabatay waxaa ninka la yidhaha salow ah colaada haddana labada beelood ka dhexaysa oo wax hal aan loo helin ilaa iyo hadirtaan waxaa marka looga gudbi karaa isdhexgal bulsho in la helo dhallinyaradu inay isu yimaadaan haddii ay tahay ninka la yidhaha matabaan iyo haddii ay tahay beledweyne iyo haddii ay tahay tuulooyinka udhexeeya in ayagu wada hadlaan oo ay ka wada fadhiistaan dantooda waxaa loo adeegsanaa hadda falalkan sameeyay sida badan boqolkiiba sagaashan sagaal waa dhallinyaro oo falkan sameynaa waxaa falka lagu fulinaana waa dhallinyaro waxaan isleeyahay marka aniga waxaa meesha looga gudbi karaa dhallinyaradu ayagu intay isku yimaadaan inay wada hadlaan oy fiiriyaan ayaga dantooda iyo mustaqbalkooda iyo waxa ay ugu jirtaan oo ay ku jirtaan noloshooda iyo sharafkooda ay ku jiraan marka waxaan leeyahay aniga dhallinyaradu ha ka waantoobaan falka xuno ay ku jiraan ee ha ku bedelaan midka wanaagsan waa mahadsan tahay waa soo gabagabeynaynaa axmed taladaada ugu dambeysa waxaa is leedahay dhallinyarada deegaanka waa lagu horumarin karaa caqabadaha iyo dhibaatooyinka jirana waa looga gudbi karaa
waa mahadsantahay xuseen waxaan dhihi lahay arrinkaas waxaa loo gudbi karaa in horta marka koobaad la helo amni u dhexeeya ummadda oo gobolkan hiiraan amnigiisa in la helo maamulka ee tamaniya oo gacanta ku dhiga in la helo waxaa kaloo muhiima isleeyahay si laysku kaashado deegaanada maamulaanta sida degmada matoan oo kale in maamul loo helo inuu jiro booliis ka dhexeeya deegaanadan ee matabaan iyo beledweyne oo kale caasimada oo kale inuu jiro booliis isku xiran ilaa maxaas booliis isku xiran inuu jiro booliiskaas in awood uu leeyahay qofka falka sameeyey meel walba oo deegaanadaas kamid ku dhamaalaysan inay meesha rabaan kasoo qaban karaan inta laakiin dadka u kala xiran yihiin deegaan ahaan oo aan la isugu gudbi karin oo qofka dembiilaha ahu markuu falka sameeyo oo inta geeska kala maro oo miskiin aan waxba aan ka ogeyn oo u dhimanayo asana uu gabaad ka dhigana reerkiisa uu kasoo jeedo gabaad uu ka dhigana wax hagaaga lama arko waxa ugu muhiimsan waxay tahay soomaalida waxay isugu baabi'ine qof fidno wada ah oo aan tala oday iyo caaqil iyo culamo midna aan la tashanaya fala soo sameynaya falka marka uu sameeyo wuxuu marayaa dhabarka qofkii miskiinka ayuu marayaa ninkii dhibka loo geystay ehelkiisi iyagana dulman oo dhibo u haystaan waxay ku imaanayaan qofkii maaragtay miskiinka ayuu kasoo hore soo xigay markaasuu qofkii dilayaa dhibaato halkaasay ka dhacaysaa in marka la horta marka koowaad amni gacanta ku dhiga qofka dembiilaha ah oo cadaalad waafajinka in la helo waa muhiim waxaa kaloo muhiima isleeyahay in la helo dib u heshiisiin dhab ah oo wasaaradaha ku shaqaada barnaamijkaas iyaguna ina qaybtooda inay ka qaataan dadkan waxaa kala dhex gala shakiyo badan inta ugu badan waxyaaba dacaayad ah oo ay kala xiran yihiin oo loo soo kala gudbiyo ama barombagaada ayaa ninka la yara qayb badan ka ah in marka la helo isdhexgal bulsho in la helo dib u heshiisiin in la helo waxyaabii hore u dhacay sidii ummadaas qalbigooda looga tiri lahay si wax hadda ka dambeeya xal looga gaara iyadan oo muhiima isleeyahay waxaan kaloo meesha ka marnayn oo aada muhiim u ah in bulshada loo sameeyo camal in noloshooda oo kale sarawqaad loo sameeyo waxaa xaqiiqaa dadka inta badan dhibka sameeya ahay dad nolosha ku dhiban waaye haddii marka dadkaas ay nolol ay heli lahayeen oo kale noloshooda sare loo soo qaadi lahay ma la heli lahayn qof maaragtay dhibkan iyo barbalemkan u taagan lama heli lahayn marka dhinacaas noloshana in maaragtay dadka hay-adaha iyo dowladda iyo dhaqaale abuur iyo shaqa abuur dadkaas loo sameeyo iyadana waan ku tali lahay waar maadsan tahay waa maadsan tahay xuseen kelimadaada ugu dambeysa kelmadeeda ugu dambeysa waxaa waaye sheeg dhallinyarada reer hiiraan inay maaragtay sheeg iskaashi sameeyaan isku yimaadaan maaragtay sheeg magaalooyinka wada tagaan soo wada hadlaan ayaga dhexdooda maaragtay ay ay maaragtay kala dambeyn iyo inay wada shaqeeyaan oo ama amniga ha ha garab istaageen ama ayagu inta gacmaha isqabsadaan duurarka dhibaatada ku jirta iyo laamigaba inta maraan wixii dhib wada ha iska qabteen in ayagu inta isku yimaadaan gacmaha isqabsadaan islana shaqeeyaan midda ugu dambaysa.
kadab waxaan kusoo gabagabeynaya anu waxaan leeyahay dhallinyaradu ha tashadaan mustaqbalka soo koraah ayaga wey ha tashadaan danahooda ha ka tashadaan ayagu ha isdhexgalaan wacyigelin ha sameeyaan culimaduna ninka la yidhaha sidoo kale ayadana kaalin weynay ku leedahay waxaan leeyahay marka dhallinyaradu waxaa lagu adeeganaa waxaa weeye dhallinyarada dhibaatadu ay hayso ama baagamuudada ah ama mooryaanta ah waxaan leeyahay dhallinyaradu ha ka waantoobin falka foosha xun oo ay ku jiraan ha u noqdeen ilaahay xaggiisna ha u laabteen mustaqbalkooda iyo sharafkoodana ha ilaaliyeen saasaan leeyahay
intaa waxaa ku eg barnaamijkeena madasha dhallinyarada oo toddobaadkan idinkaga imanaya degmada matabaan ee gobolka hiiraan intaan ka gaarino toddobaadka xiga barnaamij midka la mid ah waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo
dhegaystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic shan mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic sideed ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso efemyada v o a ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bah wadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o a somali com
haatanna dhegaystayaal ku soo dhowaada xubintii ciyaaraha oo uu inoola socodsiinayo nuur xasan nuur nuur bukhaari
mahadsanid xuseen aan ku horeynay horyaalka sbain ee laliga kooxda barcelona oo hadda ku jirta kaalinta labaad ayaa soo jari karta farqiga dhinaca dhibcaha ee ay horyaalka kaga hogaaminayso kooxda atletica madrid haddii ay caawa garaacdo naadiga osasuna ciyaaraha kale ee dhici doona sevilla elche ayay la ciyaari doontaa caawa fiidkii naadiga ibar ayaa marti u noqon doonta kooxda chetis real vayadoidna waxay la dheli doontaa kooxda kite hase yeeshee ciyaarta la wada sugaya ee horyaalka sbain ee laliga habeen dambe ayay dhex mari doontaa kooxaha isku magaalada ah ee atletic madrid iyo real madrid xiisaha ciyaartan ayaa ah real madrid oo iyana kaalinta labaad ku jirto halka atletic madridna ay booska koowaad ku jirto kooxda laga badiyaa guuldaradaas waxay ku noqon doontaa jab weyn oo dhinaca horyaalka ama loolanka xagga horyaalka ah real sociedad labenta ayay la ciyaari doontaa atletic bilbao qarnaada ayay xadda is arki doonaan halka real batis ay la dheeli doonto deportivo alaves horyaalka premier league ingiriiska afar ciyaarood ayaa dhici doona galabta iyo caawa ciyaarta galabta arsenal ayaa marti u noqon doonta banley shevill iyo southamptonna caawa fiidkii ayay fooda isdiri doonaan astonvilla wolfis ayay la dheeli doontaa caawana leicester city ayaa boqon doonta brighton ciyaarta toddobaadka ee la wada sugaya dhinaca ingiriiskana axadda birita ah ayay dhex mari doontaa kooxaha manchester city iyo manchester united oo uu xafiiltan weyn ka dhexeeyo maadaama ay isku magaalo yihiin laakiin xiisaha ciyaartan ayaa ah labadan koox oo hadda isku xiga dhinaca kala horeynta walow manchester city ay in ka badan toban dhibcood horyaalka kaga hogaaminayso kooxda manchester united liverpool oo baryahan ay ka caddahay oo guuldarooyin ay la soo dirseen ayaa fulham la ciyaari doonta axadda newcastle waxay la dheeli doontaa west bromwich albion tottenhamna waxay is arki doonaan crystal palace serie aada talyaaniga saddex ciyaar ayaa jiri doona galabta iyo caawa ciyaarta galabta spezia benevento ayay la dheeli doontaa udines ayaa caawa la ballansan ee sassuolo laakiin yuventus waxa ay fooda dari doontaa lazio waa tahay dhegaystayaal natiijooyinka ciyaarahaasi dib dambe ayaan idinkala socodsiin doonaa hadduu rabi raalli ka noqdo xubinta ciyaarahan inta la joogo
aad ayuu mahadsan yahay nuur bukhaari oo inala socodsiinaya xubintii ciyaaraha halkaad kala socoteen nabad laanta af soomaaliga ee v o a haatanna dhegeystayaal aynu ku wadaansanno codka dabacsan ee fanaanka cabdi baatil ibraahim bilcidii adduunkaay haween buqo rintoodaay bilcidii adduunkaay haween buqo rintoodaay anoo beerka kaa raba ilaahi aadmi ku jecel anoo beerka kaa raba ilaahi aadmi ku jecel ayaa baratan weyliyo wabiyo isubaaniyo hirar boota dheeriyo baasuuna kala diray mawjada isburiyo baasuuna kala diray warboorame hargaysiyo barbariyo todheeriyo balowley hellada balowley balowley hellada balowley buuhood la iyo sol badar ceeri gaabo balowley hellada balowley balowley hellada balowley buuraha xumeeriyo buuraaniyo tuturiyo balowley hellada balowley balowley hellada balowley xingaalool bankiisiyo baraagaha qol iyo dhahar balowley hellada balowley balowley hellada balowley boosaasa iyo ayl bartamaha garowiyo balowley hellada balowley balowley hellada balowley aradka balaaran oo baaxadiisu weyn tahay ayaan baadi goobkii ka baafiyayo baxsani aan ku maqanahay bilcidii adduunkay haween boqora doonay waan kuu biseelay adna waad basaastee sama aan bahawle hadmaan ba'ayoo kulana sama aan bahawle hadmaan ba'ayoo kulana balowle hellada balowle bilcidii adduunkaay quruxdii ilaydee bilcidii adduunkaay quruxdii ilaydee buka iyo wadnaha iyo qalbigaad ku bahdaa buka iyo wadnaha iyo qalbigaad ku bahda hunooy ayaa ku bari baridinaye waxabaya aragtida heesaha bayaanka baloleyda ugu daray baxsanay darada
heestaasi uu ku luqaynaya fanaanka cabdi baadil ibraahim ayaa ugu dambaysay idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo galabta xaggeena afarta inta aan hawada isku maqli doonno waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo balowley hellada balowley balowley hellada balowley bu'aaliyo kismaayo baraawe iyo xamar cadde balowley hellada balowley balowley hellada balowley banaanadii taleex iyo maydhaba iyo jawhar balowley hellada balowley balowley hellada balowley begsaday ceelbardeen